Dallada horumarinta bulshada ee Taalasemo ayaa deegaanada Dabaree, Dhagaxyaale iyo Afcagaaga oo Koonfur ka xiga Gurceel waxa ay gaarsiiyeen agab waxbarasho oo ka kooban buugaag iyo qalimaan. Cabdulaahi Macalin Xasan oo ka tirsan madaxda dallada Taalasemo oo goobta ka hadlay ayaa ardayda deegaanada uu la kulmay waxa uu kula dardaarmay in ay horumariyaan waxbarashadooda.
bar kale ayaan idin mahad celinaynaa talasamo keliya waxaa waaye waa dad ka soo jeeda deegaanadan oo meel walba jooga oo adinka oo kale ah ujeedka loo sameeyana ay tahay in maaragtay laga jawaabo eh, waxyaabaha sidaan oo kale ah in horumarka deegaanka ay ka shaqeeyaan haddii ahaa lahayd waxbarashada haddii ahaa lahayd caafimaadka haddii ahaa lahayd wacyigelinta eh, waxaas inay ka shaqeeyaan waa dad ayaku isxilqaamay cid ku qasabtay ama maaragtay ku buushgaraysay ama lacag ku siisana aysan jirinin Eh, meel walba ay tegayaan iyo wax walba ay qabanayaan ah waxa laga samaynahu waa dakhli ama lacag ka soo xarootay dad adinka oo kale ah Eh, reer afcagaag waxay ka mid yihiin talasamo talasamada lagu sheegaa waa intanadan oo soo imaatay oo magacaas ku heshiinay oo ku heshiinay inaan horumarkeenna ka wada shaqayno oo ku heshiinay inaan garabka isqabsano oo ku heshiinay inaan maaragtay jiilka annaga soo koraya mustaqbalkooda aan maaragtay ilaalino oon hormarino waxaan rabaa mar kale inaan inkula dardaarmo oon inkala hadlo een, cilmiga aad barateen waxaa la rabaa cilmiga aad barateen ardoy inuu wax badan inka bedelaa la rabaa sida aad u qurxoon tihiin oo dharkiinu uu cadcad yahay oo wejiyadiina u ifaayaan waxaa la rabaa qalbiyadiina inuu u ifaan waxaa la rabaa inaad bulshada inteeda kale sida hadda aad u muuqatiin ee caddaanka ee quruxda badan inaad uga dhex muuqatiin bulshada inteeda kale marka aad ku laabatiin dadka deegaanka ee waxbarashada aan haysan marka aad ku laabatiin guryihiinna marka aad ku laabatiin dhallinyarada kale ee waxbarashada aan ka faa'iidaysan waxaa la rabaa inaad noqotiin shumac ka dhex muuqda oo ifaya waxaa la rabaa in la yidhaahdo qofkan muxuu sababta uga bedelayaha dadkan kale maxay tahay su-aashaas in la isweydiiyo adiga in lagu weydiiyo kabacdina la ogaado inaad waxbaratay meeshaas laga ogaado Iskuuladan oo hirgelintooda ay door muhiim ah ku lahayd dallada Taalasemo ayaa waxaa ka faa'iidaystay carruur boqolaal gaaris ah oo dadka deegaanka reer miyiga ah kuwaas oo ku nool deegaanada iskuuladan laga hirgeliyey.